بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين درسي لبعض أو كتاب أصول الثلاثة وحنكبر بنا إن شاء الله تبارك وتعالى قوله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم تعلم ثلاث ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى waxaanu soo sharaxnay afartii masalo oo ugu horreysay masaa'ilkan marka shiikhu toddobada ah oo saddexdaa hadda soo socotay iyo afartii horeba muqadimo ayuu kitaabka uga dhigay oo usuulu talaataha ayuu muqadimo u yahay qawaacid alarbacana waa la yidhaahdaa marka hadda sida ay isugu sharaxan yihiin waa muqadimo ahaan wey afar masaleynu marka soo baranay saddexdaanaa ku xigta kabacdi uu markaas gelayaa usuulu thalaata uu dhex gelaya waxaa marka tambiihinayaa markii aan soo maraynay tarjumada sheekh cuseymein sheekh maxamed abdiwahaab ayaa waxaan sheegnay macnaha da-diisa markaan sheeganay ayaa waxaa idhi kelmad aa idha hadda waxaynu ku jirnaa kun iyo ku dhownaha kun iyo afar boqol macnaha kun iyo shan boqol baa hadda lagu dhowyahay kun iyo afar boqol waa la dhaafay taas ayaan u jeeday waa sabq lisaan kun iyo afarta boqol meeshaan ka idhi kun iyo shan boqol baan ku soconnaa ina dhahay qaala sheiku wuxuu yihi raximah llah iclam ogow raximaka allahu allah kuu naxariiste annahu yajibu cala kuli muslimin qof walba oo muslima oo raga wa muslimatin gabar walba oo muslimada waajib inay ku tahay tacalluma inay bara bartaan oo cilmi u yeeshaan talaati saddex hadihi lmasaa'il masaa'ilkaa soo socdaa markay bartaanna waalcamalu bihinna inay ku camal falaan alula ana allaha khalaqana ana allaha alle waa tan ugu horeysa alula waa masalada ugu horeysa saddexda masalood ana allaha alle khalaqanaa inuuna abuuray wa rasaqanaa inuuna irsaaqay walam yatruknaa hamalan inuuna nooga tegin hamalka waxaa la yidhahdaa iska cabas iska soco sida xoolahoo kale bal arsala ilaynaa rasuulan rasuul buu ilaahay noo soo diray faman ataacahu qofkii rasuulkaa adeeca dakhala aljanna jannada ayuu gelaya waman casaahu qofkii caasiyana dakhala annaar naar buu gelaya waddaliilu qowluhu tacaala innaa arsalnaa ilaykum rasuulan innaa annagaa arsalnaa idiinsoo dirnay ilaykum xaggiina rasuulan rasuul waa nebi moxamede shaahidan idinku markhaanti kacaya calaykum dushiin kamaa arsalnaa sidii aanu ugu dirnay ilaa fircawna rasuula fircowntaa nabiyullaahi muusa ugu dirnay fa casaa fircawnu rasuula facasaa wuu caasiyey fircawnu fircown alrasuula nabiyullaahi muusa wuu caasiyey fa akhadnaahu akhdan wabiila waxaanu qabannay qabasho daran oo aada u kulul masalada waa masalada koowaad marka ereyeri baan u sharaxaynaa marka matnigii weeye intaa hadda aynu akrinay erey ere baan u sharaxaynaa oo u qabanayna waxa uu yidhi alula ana allaha khalaqana markuu inoo sheegay marka hore wuxuu inoo sheegay oo inoo duceeyey iclam raximaka allah annahu yajibu cala kuli muslimin wa muslima qof walba oo muslima ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee inuu caqiidada barto waajib bay ku tahay laakiin waxaan tambihinayaa xadiid waxaa jira odhanaya dalabulcilmi farida cala kulli muslim wa muslima sida culummadu caddeeyeen wa muslimada dambe waa daciif ee waxa weeye xadiidku bikulli cala kulli muslim oo qof walbaa loo jeeda oo rag iyo dumarba waa soo gudagelaya laakiin hadda tani ma aha xadiidkee qof walba oo muslima rag iyo dumarba waajib bay kuba ku tahay inay cilmi u yeeshaan saddexdan mas'aladood walcamalu bihinna ay bi hadihi lmasaa'il markuu barto inuu ku camal falo ila markii horeba waxaanu soo marnay markaad cilmi yeelatid ood ilaahay baratay inaad ku camal fashay haddaba marka tanna waa sidii oo kaleo inaynu ku camal fallo ayaa laynaga raba aluulaa masalada koowaad waa maxay ana allaha khalaqana maxaa u daliila alla inuuna abuuray oo uuna khalqay maxaa u daliila qaala sheekh cuthaymiin waxau yihi raximah llah wadaliilu dalika acni ana allaha khalaqana alla inuuna abuuray samciyun wa caqliyun samciga waxaa laga wadaa adilada nusuusta ah oo qur-aanka iyo sunnaha ay ilaahay baa laga maqlo o inoo sheegay oo waa aayadaha qur-aanka nebigaa laga maqlo axaadiistiisa wey amaa caqliyun waa wixii aynu caqliga ku fahno qaala waxa uu yidhi markaa ama samciy fa kaiir aad buu u badan yahay qur-aanka ku soo arooray allah inuuna abuuray waxaa ka mida qowluhu tacaala huwa aladii khalaqakum allihii idin abuuray oo min diinin dhooba idinka abuuray uma qadaa ajalan mus ajalan wa ajalun musama haddana markaa ajal idii sameeyey oo qofkii waa dhimanaya oo ajasha horeba qof markuu imanayo wa ajalun musamana waa maalinta qiyaamaha oo qof walba waxa weeye uu dhimanayo waxa weye la keenayo wa ajalun musama cindahu alle agtid un baa garanaya uma antum tamtaruun haddana waad ka shakiyaysaan marka allihii huwa aladii khalaqakum weeye macalshaahidku allah waa allihii idan abuuray min tiinin dhooba idinka abuuray haddaad datihiin wa qaala tacaala walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum walaqad waxaa xaqiiqaha khalaqnaakum waan ida abuurnay uma sawarnaakum waan ida suuraynay oo qof basharaa laydinka dhigay waxaa ka mid a wa qowluhu tacaala walaqad wa min aayaatihi wa min aayaatihi an khalaqakum min turaabin allah waxau yidhi aayaadkiisa waxaa ka mida lagu garanayo inuu allahina abuuray inuu idinka abuuray min turaabin ciid oo min diinin iyo min turaabin waa isku mid dhooba iyo ciid baa laynaga abuuray min turaabin uma idaa antum basharun tantashiruun haddana markaa waxaad noqoteen dad badan oo kala yaacaya oo waxa weeye fara badan marka aayadaha ku soo arooraya aada iyo aad bay u badan tahay allah waxau yidhi wallahu allahu khaaliqu kulli shay allah waa allihii wax walba abuuray allihii wax walba abuuray wey wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun waxa aad samaynaysaan iyo idinkaba allah baa ida abuuray ilaahay muxuu inoo abuuray marka aayaddan soo socotuu ku caddeeyey wamaa khalaqtu ljinna waal-ins ila liyacbuduun jinni iyo insiba uma abuurin ilaa inay caabudaan mooye wax kale uma abuurin wakayri dalika min alaayaati aada iyo aad bay u badan yihiin sunnaha nebigana aada iyo aad bay ugu sugnaatay oo way fara badantay amaa adilada caqliga oo ina tusaysa allah inuu ina abuuray oon cid kale ina abuurin sheekh useymen waxa uu yidhi adilada caqligaa waxa weeye ana allaha khalaqanaa ina tusaysa faqad jaءat اlishaaraةu fii qowlihi tacaala allah waxa uu inoogu ishaaray iyadoo caqligeenna laynagu baraarujinayo aayaddan fii suurati tuur allah wuxuu yidhi am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun haddaba marka haddii qofkii bilow aaniga ahaa uuna naftiisa inuu abuuray suurtagal ma aha liannahu marka intuuna naftiisa abuurin isagu cadan buu ahaa waxaan jirin buu ahaa waxaan jirinna wax ma samayn karaa inaan waxba lagaa abuurinayo sidfa aada iska dhalatayna suurtagal ma aha sida waxa weeye mulxidiintu ay yidhaahdaan haddaba haddaadan adigii is abuurin ood cadam ahayd wax jirin waxaan jirin aad ahayd aadan iskana abuurnin hooyada iyo aabahana ayna ku abuurin falaa budda marka min khaaliq khaaliq ku abuuray ayaa jira fatacayana bi hada an yakuuna alkhaaliqu huwa allah allah marka inuu keligii khaaliq yahay oo falaa khaaliqa ila allah alla mooye cid kaloo wax abuurtay ayna jirin ayaa caddaatay saa daraaddeed ba allah waxau yidhi alaa lahu alkhalqu waalamru alaa huwa yatanabahu waclam lahu alla waxaa u sugnaaday alkhalqu abuurka oo dhan ilaahay keligii baa wax abuura cid wax la abuurtaa ma jirto waalamru isagaana wax amra oo diintiisa amarkiisa in lagu socdo haddaba walam yuclam lama ogaanin axada min albashar oo inkiray inuu allah abuuray khalqiga oo dhan rububiyada ilaah inkiray ilaa qof isweynaysiinayo kibir iyo inkiraad ay ka tahay mooyee sida fircoon oo kale iyo namruud iyo oo yidhi annagaa wax abuurno mooye oo waxa weye inkiray oo annagaa rabbiga yidhi mooye cid kale iyaguna mukaabaray ka ahayd oo waxa weeye nabiyullaahi muusa markuu u caddeeyey waxa uu ku yidhi laqad calimta maa anzala haaulaa'i inuu aayadaha iyo mucjisada ilaahay mooye cid kale soo degin ilaa rabusamaawaat waad og tahay buu yidhi fircoon laakiin kibir baa kuu geynaaya ilahayna waxa uu yidhi wajaxaduu biha wastayqanata anfusuhum dulman wacuduwa isla weynan iyo kibir ayay u diideene way garanaayeen wuuna ogaa fircoon inaan ilaahay mooye cid kaloo wax abuurtay jirin haddaba inta dadkaa mukaabarada u diiday iyo mulxidiinta maanta jirtoo yidhaahda dabeecaddaa wax abuurta ma ahee qof inkiray ma jiro saa daraaddeed baa waxa weeye quraysh oo mushrikiin ahaa markii waxa weeye la weydiiyo yaa ida abuuray allah baana abuuray hay saa daraaddeed baa waxaa sugnaatay jubayr ibni mudcim ayaa wuxuu yidhi nebigaan u yimid calayhi salaatu wasalaam marka isagu weli waa mushrik markaa oo ma islaamin markaasuu wuxuu u yimid nebigu calayhi salatu salaam oo akrinaya fii suurati tuur markuu soo gaaray am khuliquu min gayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaqu asamaawaati waalardi bal laa yuuqinuun ma samada iyo dhulkay abuurin am cindahum khasaa'inu raxmati rabbik aayadaha markuu soo gaaray ayuu waxa uu yidhi kaada qalbi an yadhir qalbigaygu wuxuu ku sigtay inuu duulo oo dildilaaco wadalika awalu maa waqara aliimaanu fii qalbii buu yidhi waa markii ugu horreysay oo iimaanku qalbigayga galay ooan ilaahay rumeeyey aan qalbigayga uu iimaanku galay leanna marka hore mushrik buu ahaa markuu aayadihii dhegaystay leanna waa nin caraba oo fahmaya aayaduhu macnahay ka hadlayaan fasaaxadiisa wuxuu dhan garanay alla markuu dhegaystay oo arkay aayadahan iyo su-aalahan la isweydiinaayo buu yidhi allayda ilaahay mooye ilaah kale oo wax abuurayna ma jiro ilaahay nebigana calayhi sala salaam aayadahan ilahay unbaa kusoo dejiyey waxa weye sidaas ayaa iimaankii qalbigiisa u galay haddaba halkaa waxaynu aaminaynaa annahu laa khaaliqa walaa raasiqa walaa mudabira ila allah ilaahay mooye cid kale oo wax abuurta inayna jirin marka ana allaha khalaqana ayaynu intaa ku sharaxnay wa qawluhu warazaqana waxa uu yihi shiku ana allaha khalaqana warazaqana marka risqiga waa quudinta la isquudinaayo waa waxa aad ku noosha haddaba mas'aladaanna aada iyo aad bay ugu badan tahay kitaabka iyo sunahaba iyo caqliyan loo dareemayo qaala shek cusemin wuxuu yidhi ama alkitaab faqaala allahu tacaala ilahay waxa uu yidhi ina allaha huwa arazaaqu dulquwati lmatiin ilahay waa kan rasaaqa cid walba irsaaqa awoodda leh oo waxa weeye irsaaqadoo dhan bixiya wa qaala tacaala qul man yarzuqukum min alsamaawaati waalard qul illah yaa idinka irsaaqaya samada iyo dhulka ilah baa idinka irsaaqaya ku dheh ma cid kale baa inaga irsaaqaysa waa maya cid kale oo inaga irsaaqaysa maleh qul man yarzuqukum min alsamaai waalard ama yamliku alsamca waalabsaar wayukhriju alxaya min almayit ilaa aakhir alaaya markii ugu dambaysay maxay dhahayeen fasayaquuluuna allah ilaahay un baana irsaaqa ilaahay baa waxa weye naquudiya dhulka samada iyo meel walba maqalka iyo aragga iyo nolosha iyo geerida kulli ilaahay baa noo haya kulli waxay ku jawaabeen allah yaa idii haya markii la yidhi yaa ida nooleeya yaa ida dila yaa ida irsaaqa yaa ida quudiya yaa ida abuuray allah la yidhahda waa mushrikiintii quraysh ayaa saa ku jawaabtay amaa sunada nebiga calayhi isalaatu wasalaam xadiidkii assaadiqu almasduuq oo xadiidkii cabdullahi ibni mascuud oo waxa weeye ka sheekeynayey abuurka qofka bilow-aamiga marka la abuuraayo jiniinka badniga uurka hooyada marka lagugu abuuray ayaa markaa nebigu wuxuu yidhi boqol iyo labaatan meel markuu ilmihii gaaro ayaa markaas manab loo soo diray naftaa lagu afuufaya fa yu'maru biarbaci kalimaat afar arrimood baa la amraya bikatbi risqihi risqiisi waa la qoraya waajalihi ajashiisa waa la qoraya wa camalihi camalkiisa waa la qoraya wa shaqiyun aw saciid naar iyo janno kuu gelayana waa la qoraya ma muslim buu noqon doonaa ma gaal buu noqon doonaa waa la qoraya haddaba xadiidkaana wuxuu inoo caddeeyey qofka markii nafta saa loogu afuufo in risaaqadiisii ilaahay u qoraayo amaa caqliga daliilka caqligaa wuxuu yihi sheekh cuthaymeyn iyadana aada iyo aad bay u badan tahay ilaahay inuu ina irsaaqo waxa weye waa arrin cad waa arrin cad cad wey sababtu maxay liannanaa buu yidhi laa naciishu ma noolaan karno ilaa dhacaam cunto inaynu cunno iyo sharaab inay cabno mooye ma noolaan karno sharaabkii iyo cuntadiina ilaahay baa abuuray allah ayaa abuuray oo maxaa u daliila ilaahay baa yidhi afara'aytum maa taxrasuun bal waxa aada beeraysaan ka warrama a antum tasracuunahu am naxnu zaaricuun ma idinkaa abuuray mise annagaa abuuranoo soo bixinay beerta qofku markuu beeraayo midhahan aad meesha ku daadisay ood ciidda ku rogtay ood biyaha ku shubtay ma adigaa soo saaraaya mise ilaahay baa soo saaray ilahay baa soo saaray waa ilahay wuxuu yidhi low nashaau la jacalnaahu haddaan doonno waxaanu ka dhigi lahay xodhaama qoryo burburaayo fadaltum tafakahuun kasaa wereeri lahaydeen ohan lahaydeen innaa la muqramo bal naxnu maxruumun waana la daymeeyey waana la nala ka xarimay wax walba inkaar baan ugu dhacay afara'aytum almaa aladii tashrabuun biyaha aad cabay kaas marka intaa hore waa dhacaamkii oo dhulka inooga soo baxayay beerihii ilaahay baa inoo soo saara inna waxba lama soo bixi karno haddaad maantao dhan beertii taagaysid haddaan allah subxaana wa tacaala uunan kuu soo saarin ma soo bixin kadhid adiga mana hagaajin kadhid waag marka cuntadii ilahay baa inagu inagu irsaaqay wey amaa biyihii afara-aytum almaa aladii tashrabuun war biyahan aad ku nooshihiin ood cabbaysaan ma idinkaa soo dejiyey baa lay a antum anzaltumuuhu min almusni daruuraha ma idinkaa ka keenay maya inagu taa ficilba kuma lihin roobkaa imaanaya inagu shaqaba kuma lihin awal waxaa laga yaaba beertaan waxbaynuba beeraynayo dhulkaynu wax ku shushubaynay oo waraabinaynay waxbaan asbaab baan ku lahayn laakiin roobkaa imaanaya inagu shaqaba kuma lihinba wax aan ku darsan karna male ilaahay baa keena meeshuu doono ku da-iya inagu waraabiyey inagu irsaaqay ilaahay waxau yidhi low nashaau haddii aanu doonno waxaanu ka dhigi lahayn jacalnaahu ujaaja biyo milixa oon la cabi karin ayaanu ka dhigi lahay falowlaa tashkuruun marka addaba waxaa laynooga baahan yahay inu ilaahay ku shukrino oo ilaahay u noqon waa adila caqliya marka oo kutusaysa caqligeenna la inagu tusayo allah subxaana wa tacaala inuu ina abuuray oo ina irsaaqo fa hadihi alaayaat buu yidhi sheekh cuthaymeyn bayaanun waxaa ku caddahay risaaqada aynu cunayno cuntada aynu cunayno sharaabka aynu cunayno min aynu cabayno min cindi illaahi alla xaggiinu ka yimi tixdaraaddi marka haddii cuntadii aada cunaysay iyo cabitaankii aada cabaysayba hadday ilaahay xaggi ka yimaadeen oo allah subxaana wa tacaala uu kugu quudiyey waxaa halkaa ka caddaatay allah subxaana wa tacaala inuu isagu ku abuuray inuu isagu ku irsaaqaayo ku quudinaayo maxaa marka kugu wata kufri iyo waxa weeyaan mukhaalafo kaan allah khalaqana wa razaqanaana intaasa ku sharcay wuxuu yidhi marka walam yatruknaa hamalan la inoogama tegin hamalan bal arsala ilayna rasuula hamalku waa maxay hamalka waxa la iska soco iska cuno iska cad xisaab la-aan lagula xisaabtami maayo meeshaa rati iska mar hada huwa alwaaqic buu yidhi sheekh cutaymiin sida waaqica waa taa waayo adilo badan baa kutusayso oo adilada kitaabka iyo sunnaha iyo adilada caqligaaba adilada kitaabka waxaa ka mid a allah waxa uu yidhi afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabasan marka hamalka iyo cabaska iyo waa isku mid waa bilaa xisaab in laga sikaa abuuray sida xoolahoo kale bahaa-im oo kale qof aan lala xisaabtamaynin oo iska soconaya miyaad mooday in lagaa dhigaayo ma jirto weye allah subxaana wa tacala waa ka nasahan yaha taa waa ka nasahan yaha ayaxsabu linsaanu an yutraka sudaa sudaana waa la mid macnaha inaad bilaa xisaab iska cun iska cad iska noolow kuwa cawaantaa aaminsan waxay kuleeyihiin waan iska dhimanaya intaan iska cunoo iska cabo waan iska dhimanaya hadhowna ma la isoo saaraayo oo waxa weeye saasaan ku baaba'aya arrintaana allah waa ka nasahan yahay wamaa caqligu waxa uu kutusayaa allah subxaana wa tacaala intuu ku abuuray intuu ina abuuray mawjuudaadkan dhan oo faraha badan oo waxa weeye makhluuqaadka faraha badan oo nooc walba leh allah intuu abuuray inuunan la xisaabtamayn bal caqli baa lagu siiyey waxbaa rusul baa laguu soo diray waa laguu caddeeyey wixii ilaahay uuna rabin uuna raalli ka ahayn baa laguu sheegay kulli waxaasoo dhan marka in haddana aan lagula xisaabtamin inaad inta iska noolaatid oo iska cabtid iska dhimatid oo qofkii mu'minka ahaa oo dadaalaya oo hurdada ka kacaayay oo ilaahay caabudaya oo waxa weye wanaagii ku jiray oo qur-aanka akrinaya oo macaasida bannaanka ka maray iyo kii faajirka ahaayo wax walba samaynayo xumaana haddii la yidhahdo layla laydala xisaabtami mayo markaad dhimataan baa idinku dambaysa hadde marka waa khasaara marka qofkii muminkaa muxuu u dhintay muxuu u rafaaday muxuu u dhibtooday haddaan xisaabi jirin waxaas marka caqligu wuxuu kutusayaa inuu xisaab jirto oo waxa weeye waynuba aragnayba hadda caqligiian markaynu fiirino biniaadmi waxay sameeyaan imtixaan marka la qaadayo waxa lagu kala saaraa bal qofkii dadaalay iyo qofkii iska seexday qofkii maanta secondarygii buu dhiganay galaaskii afraad buu ka baxay haye imtixaankii shahaado ma helaysid haddaa iska seexatid marka ardaygii dadaalay iyo ardaygii iska seexday dee isku natiijo ma noqonaya haddana tana waa la midoo qofkii inta la abuuray la irsaaqay rasul loo soo diray diin loo sheegay dadaalay oo ilaahay ka baqayna natiijadiisii janay noqotay insha allahu tabaaraka watacaala qofkii aan dadaalinna natiijadiisii naar bay noqotay laana isagaa kasbaday sheikhu waxau yidhi marka walam yaturkanaa hamalan inoogama tegin iska soco xisaab la-aan lagula xisaabtami maayo ee iska cabo iska cun sida xoolahoo kale waa tan gaaladu markii aakhire la yimaado oo la isxisaabiyo oo xoolihii ay arkaan xayawaankii oo laga dhigay ciid kunuu turaaban la yidhi ay odhan doonaan yaa laytani kuntu turaaba ana maan ciid noqda maanta heli maysid wa shiikhu waxau yidhi bal arsala ilaynaa rasuulan bal waxa ay diida waxay diidaa wixii hore oo macnaha in hamal la inoo abu in faraha laynaga qaadiyo iska daa ma jirto ee xaqiiqadu waa maxay arsala ilaynaa rasuulan ilaahay rasuul buu noo soo diray sida xaqiiqada ah rasuul baa laynoo soo diray nacam rasuul baa laynoo soo diray oo nebi maxamed baa laynoo soo diray calayhi salaatu wassalaam nebi maxamed ayaa laynoo soo diray oo waxa weeye diintan ina soo gaarsiiyey wax walba oo ilaahay raalli ka yahayna inoo caddeeyey wax walba oo ilaahay uunan raalli ka ahaynna waxa weye inoo caddeeyey waajib marka waxa inagu ah inaynu raacno yatlu calayna kitaab kitaabka ilahay ba nagu akri yatlu calayna waxa weye aayaati wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikmata marka rasuul baa ilahay inoo soo diray huwa aladi bacata fi lumiyina rasuula yatlu calayhim aayaati wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaab walxikma wain kaanuu min qabl lafii dalaalin mubiin haddaba rasuul baa laynoo soo diray wax walba inoo caddeeyey xikmad iyo wanaag inuu la yimid qofkii marka rasuulkii adeeca oo raacana haddii wanaag buu helaya kii aan adeecinna oo ka leexdana waa khasaaraya keligeen miyaa rasuulka laynoo soo diray maya ummadihii inaga horreysa o dhan waa loo soo diri jiray waayo ilaahay waxau yidhi innaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin waalnabiyiina min bacdi annaga ayaa ku waxyoonay bu yidhi ilaahay annaga ku waxyoonay sidii aanu ugu waxyoonay nebiyadii ka nebi nuux iyo nebiyadii kale oo ka dambeeyey oo dhan awxaynaa ilaa ibraahim ibraahim baan u waxyoonay wa ismaaciil wa isxaaq wa yacquub waalasbaab asbaab waxa weeye waa reer bani israa'iil rusushii laga soo bixiyey wa ciisa wa ayuub wa yunus wa haaruun wa sulaymaan wa atayna daawudso rusushaasoo dhan marka faraha badan ilaahay muxuu usoo diray wuxuu usoo diray inay dadka dacwada gaarsa rusulan mubashiriina wa mundiriin labada arrimood bay la yimaadeen ciddii rumaysa inay janno ugu bishaareeyaan ciddii kalena ay naar uga digaan marka naarna waa inooga digay rasuulku calayhi salaatu wasalaam jannana waa inoogu bishaareeyey ciddii rumaysa oo dariiqa xaqa ah raacda jannu ugu ugu bishaareeyey oo jannay gelayaan ilaahay naga mid dhige qofkii diida oo ka leexda oon raacinna waxa weeye naar iyo waxa weeye ciqaab ayaa waxa weeye loo yabo ah wuxuu yihi sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala walaa yumkinu suurtagal ma aha an nacbud allaha inaynu ilaahay caabudno waxa uu jecel yahay bimaa yardaa wixii alle uu jecel yahay inaynu ku caabudno suurtagal ma aha ilaa inaynu rususha raacno mooye ilaa can ariiqi rusul rususha unbaa garanaya wixii ilaahay jecel yahay leanna ilaahay u waxyooday ilaahay ayaa u waxyooday rusushiina waa inoo caddeeyeen lianna hum waxa weeye rusushii hum aladiina bayanuu nnaasa wixi kuwii u caddeeyey weeye dadka maa yuxibuhu llahu wayardaa marka janno waxaa lagu galaa wixii ilaahay raalli ka yahay wixii ilaahay raalli ka yahayna ma heli kadhid mana garan kadhid ilaa iyo aada raacdid inaad raacdid dariiqa rasuulka mooye si kale kuma garan kadhid haddaba xikmada ilaahay waxa ay noqotay inuu rusul usoo usoo diro dadkii qofkii rusushaa marka raacana waa liibaana qofkii aan raacinna waa khasaara marka sidaa daraaddeed buu shiiku u daliishaday uu ku caddeeyey inaa arsalnaa ilaykum rasuula shaahidan sida inoo imaan doonto haddaba faman ataaca arasuul faman ataacahu rasuulkaa laynoo soo diray oo nebi maxameda faman ruuxii ataacahu ateeca dakala aljanna janno ayuu gelaya qaala sheekh cuthaymin wuxuu yihi fahadaa xaq waa xaq weeye oo xaggee laga faa'iiday oo laga keenay waxaa laga soo qaatay qowluhu tacaala wa adiicu allaha waalrasuula lacallakum turxamuun war ilaahay adeeca baa layihi rasuulkana adeeca waxaad mudantihiin in la idiin naxariistee ilaahay aayad kale waxa uu ku yidhi ha wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajanatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin kuwii muttaqiinta aha oo ilaahay ka baqay oo ilaahay adeeca jannadaasaa loo diyaariye ilaahay adeeca aayad kale ilahay wuxuu ku yidhi waman yudic allaha warasuulahu yudkilhu jannaatin tajri min taxtiha alanhaar qofkii ilaahay rasuulka adeeca janno ayuu geynayaa ay webiyad hoos dareeraayaan ay maaragtay taxta ashjaariha wa qusuuriha macnaha dhexdeeda iyo meel walba webiyo ay durduraayaan waa webiyadii afarta ahaayo waxa weeye malabkii iyo caanihii iyo khamrigii iyo biyihii macaan halkaa wey marka waman yudic allaha warasuula faqad faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina walsidiiqiina walshuhadaa walsaalixiin waxaasuna ulaaika rafiiqa ilahay waxa uu yidhi qofkii rasuulka adeeca ilaahay rasuulka adeeca waman yudic illaha warasuula waxa uu meel la gelayaa jannada kala gelaya oo ahaanayaa macooda maca anabiyiina wasidiiqiina kuwa ilaahay u nicmeeyey oo nebiyadii iyo sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo saalixiintii jannat lfirdows alaclaa halkaas ayaa la geynaya waman yudic illaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima ilahay markuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llah waquluu qawla sadida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum waman yudic illaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima ilahay waxuu ilahay ka baq qowl fiicanna ku hadla xumaan iska ilaaliya qofkii ilaahay adeeca dembigiini baa la dhaafaya qofkii ilaahay adeecana waxa weeye maaragtay wuxuu liibaanay liibaan aada iyo aada u weyn marka ilaahay hana hanuuniye ilahay inaan ka baqna weye sidoo kale adilada marka qur-aanka aad bay u badan tahay aada iyo aad bay u badan tahay nebigana calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa waxa uu ku yidhi man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii dakhala annaar xadiidkaas saxiixa oo bukhaari warinaayo ayuu waxau yihi nabiga calayhi salatu asalaam man ataacanii ruuxii aniga iyo adeeca dakhala aljanna jannadu galay marka maya xadiidku waxa kullu ummatii yadkhuluuna aljanna ummadayda oo waa inoo imaan doonaa man adaacani dakhala aljanna lakiin nabigu wuxuu yihi kullu oo qeybta hore ayaynu ka tagnay waxa uu yihi nabiga calayh salat slaam markii hore kullu ummatii yadkhuluuna aljanna ummadayda oo dhan jannada gelaya ilaa man abaa qofkii isagu diiday mooye qofkii isagu diida mooye kulli jannada gelaya faqiila waxaa lagu yihi man ya abaa ya rasuul allah oo janno yaa diidaaya qof walba jannou rabaay qaala nabigu wuxuu yihi man adaacanii qofkii anigaya adeeca dakhala aljanna jannaduu gelaya waman casaanii qofkii caasiyana dakhala annaar rawahu imaam albukhaariy ayaa warinaya iyo waxa weye kayrkiiba xadiidkaa saxiixa muxuu marka inoo caddaynaya xadiidkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka adeeca siduu shiiku u yihi faman adaacahu dakhala aljanna qofkii rasuulka adeeca janno ayuu gelaya waman casaahu buu yihi marka dakhala annaar sida haddi xadiidkan aan sheegnay waman casaahu qofkii rasuulka caasiya oo diidana dakhala annaar sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala waxa uu yihi markuu jumladaa fasiraayo hada xaq buu yihi iyaduna waa xaq weey aydan mustafaadu waxaa laga faa'iidaybay min qowlihi tacaala waman yacsi allaha warasuulahu qofkii ilaahay caasiya rasuulka caasiya hee wayatacadda xuduudahu xuduudda ilaahayna derdera yudkilhu waxau alla gelinaya naara naar buu gelinaya khaalidan fiiha uu ku waaraayo walahu cadaabun muhiim muhiim cadaab hoojiyana oo duleeyana wuu leeyaha wuu helay waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla balaalan mubiina qofki ilaahay rasuulka caasiya waxa uu dhumay baadinimo fog oo waxa weeye mubiino cad aayad kale waman yacsi illaha warasuulahu faina lahu naara jahannama jahaname ayuu gelaya khaalid fiiha abada isagoo ku waaraayo khaalidiina fiiha abada haddaba marka qofkii ilaahay caasiya adiladaasoo dhan waxa u yaboohday inuu naar gelaayo xadiidka nabiga aynu hadda sheegnayna wuxuu yihi waman casaani dakhala annaar qofkii caasiya oo aniga amarkayga diida oo amarkayga khilaafa oo iga leexda oo igu gaaloobana dakhala annaar naar buu gelaya kaas haddaba marka waa caddahay jumladaas uu shiiku inay yidhi faman adaacahu dakhala aljanna daliisheedii waad garatay waman casaahu dakhala annaarna daliisheedii wataa wuxuu yidhi shiiku marka wadaliilu qowluhu tacaala daliil waxa uu ah inuu ilaahay rasuul inoo soo diray qowluhu tacaala innaa arsalnaa ilaykum innaa anaga ilaahay baa hadlahay innaa anaga arsalnaa soo dirnay ilaykum xaggiina rasuulan rasuul u soo dirnay shaahidan calaykum idinku markhaanti kacaaya kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula saanu fircoon rasuul ugu dirnay waa muusa calayhi salaam facasaa fircawnu rasuula facasaa wuu caasiyey fircawnu fircoon waa caasiyey alrasuula rasuulkii loo diro muuse aha fa akhadnaahu waanu qabanay akhdan qabasho wabiilan daran oo xanuujisa ayaanu qabanay waa ti la halaagay oo badda lagu harqiyey oo markii badda lagu riday uu yidhi hadda ayaan islaamaayo markaa la yidhi al-aana waqad casayt qabla wakunta min almufsidiin haddaba adiladaasi way caddahay marka in la inoo soo diray rasuul ummadihii horeo dhanna rusul loo soo diray marka qof walba oo muslima waxaa waajib ku ah inuu saa ugu hogaansamo oo ilaahay uu ka baqo oo dariiqa xaqaa u raaco taasi marka waa masaladii koowaad masaladaa koowaad marka maxay noqotay saddexdii masalo ana allaha khalaqana alla inuu na abuuray warazaqanaa na abuur na irsaaqay walam yatrukunaa hamalan uuna nooga tegin iska soco bal arsala ilaynaa rasuulan rasuul buu noo soo diray faman adaacahu dakhala aljanna qofkii adeeca jannuu gelayaa rasuulka iyo ilaahay adeeca waman casaahu qofkii rasuulka caasiyana dakhala naar naar buu gelaya daliishiina wataa ina arsalna ilaykum rasuula shaahida calaykum kama arsalna ila fircawna rasuula facasaa fircawn rasuul faahadnaahu ahdan wabiila athaniya marka masalada labaad masalada labaad waxa weeye ana allaha subxaana wa tacaala laa yarda an yushraka macahu axadu fi cibaadatihi la malakun qarab wala nabiyun mursal wdaliilu qowluhu tacala waana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada allah subxaanaه wa tacaala raalli kama noqonaayo an allaha laa yardaa ilahay raalli kama aha an yushraka macahu axad in cid lala wadaajiyo fii cibaadatihi cibaadadiisa sida uu keligii kuu abuuray ayaa la rabaa keligii inaad u caabudid marka cibaadada ilaahay maadaamaan lagula abuurin cidna hala wadaajin laa malakun muqarab labadii ugu fiicnaa khalqiga ilaahay ayuu shiiku soo qaatay laa malakun muqarab malag la dhoweeyo ilahay xaggii loo dhoweeyey sida malaku jibriil oo kale walaa nebiyun mursal iyo nebi la soo diray sida nebi maxamed oo kale labadoodaasoo khalqiga ilaahay ugu fadli badan lama ogolo inaad caabudid midkoodna maxaa u daliila wadaliilu qowluhu tacaala waana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada waana almasaajida masaajidii lilaahi ilaahay baa iska leh oo keligii baa leh falaa tadcuu ha ku caabudin maca allahi axadan ilaahay la jirkiisa cid kale ha ku caabudin aayaddan marka culammadu markay fasirayaan saddex tafsiir bay ku fasiraan wa ana almasaajida masaajidii baa saddex lagu fasiraa mar waa masaajidka aynu naqaanoo lagu tukado waa maa buniya wixii loo dhisay in lagu tukado lisalaa faqad waa meeshaa loo dhisay salaada keliya marna dhulkoo dhan ayaa la yidhahdaa waa masaajido wa jucilat liya alardu masjidan wa tuhuuran buu yihi nebigu dhulkoo dhan masaajid baa la iga dhig oo meel kasta oo lagu sujuudo waa masaajid dhulkao dhan marna waxaa la yidhaahdaa xubnahaaga jirkaagu ayaabaa loo jeedaa masaajid ay xubnahaagaan ilaahaybaa abuuray oo leh ilaahay waxaanayna ku caabudin oo wuxuu nebigu yidhi calayhi salatu wasalaam umirtu waxaa lay amray an asjuda inaan ka sujuudo sabcata acdaa toddoba xubnood marka xubnahaagaan ilaahay kuu abuuray ilaahay baa leh oo abuuray ee ha ku caabudin cid kale eh alle keliga ku caabud intaas o dhan ba waa lagu fasira haddaba marka waxay masaladan inoo caddaatay allah raalli kama ah kamana noqonaayo in shirki loo sameeyo seebuu shirki uga raalli noqonaya waayo wuuba xarimay shirkigii wuuba xarimay sidaa daraaddeed marka allah shirki ma ogola sidaa daraaddeed hadduu mar shirki xarimay innahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi ljanna buu yihi marka seebuu raalli uga noqonayo laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal midna raalli kama uu noqonayo wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axadan ayaa caddaysay oo waadix kaaga dhigaysa shirkigii marka ilaahay waa nahiyey seebuu marka raalli uga noqonaya wixii ilaahay uu nahiyena ilahay raalli kama ah kufrigii iyo gaalnimadii ilaahay waa nahiyey oo ilaahay wuxuu yidhi in takfuruu haddii aada gaalowdaan fa ina allaha haniyun cankum ilaahay hani buu yidhi ka yahay walaa yardaa licibaadihi lkufr ilaahayna laakiin raalli kama aha addoommadiis inay gaaloobaan ilahay ma ogola wain tashkuruu yardahu lakum haddaad ilaahay rumaysaan oo aad ku shukridaanna ilahay raalli buu idin ka noqonaya ha haddaba ilahay raalli kama aha fisqigii iyo waxa weye xumaantiina ilahay raalli kama ahoo munaafiqiintii markuu ka hadlayay ilahay wuxuu yidhi fain tardaw canhum faina allaha laa yarda can alqowmi alfaasiqiin ha munaafiqiintii ayuu ilaahay ka hadlayay fii suurati tawba hadday haddaad xataa ka raalli noqotaan buu yidhi oo way idii dhaaranayaan yaxlifuuna lakum litardaw canhum dhaar bay isku xaabinayaan si aad uga raalli noqotaan laakiin ilahay wuxuu yidhi haddaad idinku ka raalli noqotaan ilaahay marna raalli kama noqonayo kuwa faasiqiina sidaa daraaddeed marka ilaahay shirki raalli kama aha gaalnimana raalli kama aha sidaa daraaddeed buu inaga nahiyey nebiguna inaga nahiyey ina la amrayna dadkaba in loola dagaalamo oo dagaalkii loo wado in labadaa la suuliyo shirki iyo gaalnimo waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna wayakuna addiinu kulluhu lilah marka waxaaba lala dagaalamayeyba shirki iyo gaalnimo in la baabi'iyo sheekh cuthaymeyn wuxuu yihi hadduuna ilaahay ka raalli noqon shirkigii iyo gaalnimadii qofka mu'minkaana inuu ka raalli noqdo ma aha sababtu waxa weeye ilaahay markaad rumaysay oo ilaahay caabudaysid keligii inaad ka raalli noqotid waxaan ilaahay raalli ka ahayn lama rabo waa inaad banaanka ka marto waxaan ilaahay raalli ka ahayn ha ka raalli noqon marka oo wixii ilaahay uu ka caroonaayo ka caro waatuu yidhi nebigu man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-an dakhala aljanna qofkii ilaahay la kulma isagoon shirki samaynaynin waxa weeye janno ayuu gelay waman laqiyahu qofkii la kulma yushriku billah bihi shay-an dakhala naar naar buu gelaya walciyaadu billah xadiidkaas saxiixa oo bukhaari iyo keyrkiiba warinayaan ayuu nebigu saa ku cadiyay qofkii marka ilaahay shirki u sameeya oo ku dhinta ilahay macasi in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yasha ilahay macafiya marka naar buu ugu talagalay qofkii shirki ku dhinta qofkii kale oo mu'mina oo islaama oo aan shirki ku dhimanna waxa weeye hadduu xataa naar galo aakhirkiisa janno unbaa u dambaysa almas'alatu ahaaniya tan saddexaad waa saddexdii masalo tii saddexaad oo waxa weeye uu inoo soo sheego waajibka ahayd in waxa weeye la barto waxa uu yidhi ana waxau yidhi ana man ataaca arasuul qofkii rasuulka ilaahay adeec masaladan alwalaa walbaraa bay ka hadlaysa ilaahay markaad rumayso oo caabudid nebigana adeecdid waxaa jira waxa la yidhaha alwalaa walbara walahu waxa weeye inaad xubigaaga jacaylkaaga la jirkaaga ilaahay iyo rasuulka iyo mu'miniinta aad siisid aadna ka beri noqotid oo banaanka ka martid gaalada iyo shirkiga iyo kufriga iyo fisqiga wax walba waxa uu yidhi ana man ataaca arasuul qofkii rasuulka adeeca wawaxad allaha allana keliyeeya laa yajuusu lahu uma banaana muwaalaatu inuu xiriiriyo oo jeclaado oo weli ka dhigto man ruux man xaada allaha warasuulahu qofkii ilaahay la collaysanay xaadda waa collaysanka iyo la dagaalanka wey man xaada allaha qofkii ilaahay la collaysanay wa rasuulahu rasuulka la collaysamay walow kaana aqraba qariibin kaaba kaasi haba noqdo kan dadka kuugu sokeeya oo kuugu dhow e ilahay raalli kama ah waddaliilu qawluhu tacaala baa daliil u ah waxaa u daliile waxaa daliil u ah ilaahay waxa uu yidhi laa tajidu heli maysid nebi maxamedow ma helaysid qowman qowm heli maysid dad yu'minuuna ilaahay rumeeyey yu'minuuna billaahi alla rumaysan walyawmi alaakhir maalinta qiyaama rumaysan oo mu'miniina haddana markaas yuwaaduuna jeclaanaya man ruux xaadda allah alla la colaysanay wa rasuulahu rasuulka la colaysanay walow kaanuu aabaa'ahum aabbayaashoodba ha noqdeene aw abnaa'ahum carruurtoodii ha noqdeen aw ikhwaanahum walaalahood ha noqdeen aw cashiiratahum qabiilkoodii jifidoodii ha noqdeen ulaa'ika kuwaa mu'miniinta a marka oo aan jeclaanaynin gaalo walow aabbahood iyo walaalahoodba ha noqdeene gaalo bannaanka ka maray oo mu'miniinta ah ulaa'ika kuwa kataba fii quluubihim aliimaan ilaahay baa iimaan qalbigooda ku qoray waayadahum biruuxin minhu ilaahay baa nasr xaggiisa ka mida ku xoojiyey biruuxin minhu wayudkiluhum waxauna gelinaya jannaatin janno tajri ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyo khaalidiina fiiha iyagoo ku waaraaya radia allahu canhum ilaahay baa ka raalli noqday waraduu canhu iyaguna way ka raalli noqdeen ulaa'ika kuwaas mu'miniinta ah xisbullah kuwa xisbiga ilaahay weeye alaa ina xisba allahi hum almuflixuun xisbiga ilaahay unbaa liibaanay cid kale liibaani mayso xisbiga ilaahay baa liibaanay weeye allahuma ijcalna min haaulaa ilaah naga mid dhigo kuwa haddaba masaladan alwalaa walbara wuxuu yihi sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala hadihi almas'ala alwalaa walbara aslun cadiim waa asl weyn oo aada iyo aada u weyn jaaءat fiihi annusuus alkaiira aayado badan oo fara badan baa ku soo arooray alwalaa walbara alwalaa walbara macnaheedoo koobanna waxa weeye xubbigaaga iyo hiilkaaga iyo la jirkaaga inaad mu'miniinta iyo rasuulka iyo ilaahay siisid ood iyaga u hiilisid ood iyaga jeclaasid oo iyaga ka mid noqotid inaad bannaanka ka martid wax walba cid walba oo ilaahay iyo rasuulka caasidayna aada bannaanka ka martid allah subxaana wa tacaala aayadaha waxaynu sheegaynaa oo shiiku halkaa inoogu keenay faraha badan oo walaha ka sheekaynaya ilaahay waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyayow laa tattakhiduu bidaanata min duunikum bidaana waa qofka aada saaxiibka ka dhiganaysa waday hoosaad bay yidhahdaan culamadu waa saaxiibka aada jeclaanaysa kuwaa gaalada ah oo waxa weeye gaaloobay ha ka dhiganina baa layidhi sababtu maxay tahay laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum qad badat albaqdaau min afwaahim wamaa tukfii suduuruhum akbar waxa weye nacayb bay idii hayaan dhibaatadiinay ka shaqaynayaan waxa weeye caradoodii baa muuqatay wanaaggiina ma rabaan walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica millata weligaa kaa raalli noqon maayaan seebaad marka uga dhiganaysaa weli oo u jeclaanaysa ood oo u raacaysa ha raacin marka wa qaala tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliya yahuud iyo nasaara iyo gaaloo dhanba weli ha ka dhiganina bacduhum wliyaau bacdi iyaga ayaa isku weliya oo waa qaarkoodba qaarka kale ayuu saaxiib u yahay oo weli u yahay waman yatawallahum minkum qofkii marka iyaga ka weli dhigta oo iyaga raaca fa innahu minhum qofkii iyaga raaca oo waxa weeye jeclaada oo diintooda iyo waxa weeye waxooda jeclaada oo iyaga dabagala oo iyaga weli ka dhigta iyagu ka mid yahay in allaha laa yahdi in allaha laa yahdi alqowm aldaalimiin ilaahayna ma hanuuniyo qom daalimiin marka waman yatawallahum minkum fa inahu minhum macnaheedu waxa weeye waa qofka weli ka dhigtay oo diintoodii jeclaaday oo waxooda raalli ka noqday oo iyaga u hiilinaya oo diintooda u gargaaraya oo xumaantooda u gargaaraya oo muslimiintii aan rabin oo waxa weeye ka dhaqaaqay sidii munaafiqiintii oo waxa weeye ay gaalada u hiilin jireenoo ay sirta u geyn jireenoo iyaga la soo safanayeen kuwaas qofkii raaca iyagu ka mid yihi ilahay aayad kale waxaa ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu aladiina itakaduu diinakum huzuwan walaciba kuwii diintiina dheeldheesha ka dhigtay oo ku cayaaraya oo waxa weye diintiina aan rumaysnayn ha ka dhiganina oo weli oo min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum walkufaar gaaladii oo dhan wey banaanka ka mar oo waxaa ha ka dhiganin waataquu llaha alla ka cabsada in kuntum mu'miniin haddaa mu'miniintiina ilahay ka cabsada wa qaala tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu aaba'akum waabnaa waikhwaanakum laa tattakiduu ha ka dhiganina baa la yidhi aaba'akum aabbayaashin waikhwaanakum iyo walaalihiin awliyaa weli weli ha ka dhiganina waa goorma in istaxabu lkufra cala aliimaan hadday gaaloobaan banaanka ka mar aabbaha waalidkii dadka kuugu jecla ku dhalay baa lagu yidhi hadduu gaaloobo bannaan ka mar walaalahaagii baa lagu yidhi hadday gaaloobaan bannaanka ka mar ilmahaagii baa lagu yidhi bannaanka ka mar sidoo kale qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratan takshuuna kasaa intaasoo dhan haddii aad ka jeclaateen ood iyaga raacdeen oo aad waxa weeye ilaahay iyo jidkiisii iyo diintii islaamka iyo rasuulka calayhi salatu slam waxaasoo dhan aad ka tagteen hadda waxaad sugataan marka fasbiruu xataa yaatiya allahu biamri inta amarkii ilaahay imaanayo sugahee marka waxa weye ilaahay ma hanuuniyo qowm daalimiin oo faasiqiin haddaba waxay kuu caddaynayaan aayadahaasi inaadan waxa weeye qofka mu'minkaa welihiisa alwalaa walbara inuu aada iyo aada muhiim yahay inuu iska ilaaliyo loo baahan yahay sidii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo kale uu yeelay baynu yeelaynaa iyo qoomkiisii sidii nabiyullaahi ibraahim iyo qoomkiisii ay yeeleen inaan yeelno wy ilahay waxa uu yidhi qad kaana lakum uswatun xasanatun fii ibraahima waladiina macahu id qaaluu liqowmihim inaa buraa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illah kafarna bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawa walbaqda allah waxauna yidhi waxaa idinku sugan uswa xasana qad kaanat lakum uswatun xasana kudaysho wanaagsan baa idinku sugan fii ibraahima nabiyullahi ibraahim waaladiina macahu iyo kuwii rumeeyeyoo waxa weeye nebi ibraahim la jiray goormay inoogu sugan tahay id qaaluu markay yidhaahdeen liqowmihim qoomkooda ay ku yidhaahdeen inaa anagu buraa'u minkum beri baan idinka noo beri baan idinka noo minkum wa mima tacbuduuna min duuni illah iyo waxa aada caabudaysaan oo ilaahay ka sokeeyana shirkiga aada samaynaysaanna beri baan ka nah kafarnaa bikum waa idinku gaaloobay wa badaa baynana waxaa muuqday baynanaa wa baynakum alcadaawa inay cadaawad dhexdeenna taal baa muuqatay walbaqdaa iyo caro abadan weligeed ilaa goormay ku eg xataa tu'minuu billahi waxd ilaa aada ilaahay keligii rumaysaan keligii markaad ilaahay rumaysaan un baan walaal idinka dhiganayna oon idin jeclaanayna oo mu'minnimo waxa weeye iimaan markaa la timaada sidaa daraaddeed wuxuu yidhi sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala liana almuwaalaat man xaada allaha warasuulahu qofkii ilaahay iyo rasuulka la colaytamay xiriirinta la xiriirinayo waxay kutusaysaa calaa dacfi aliimaan qofkaan qalbigiisa inuu iimaanka ku jira daciif yahay bay kutusaysaa daciif inuu yahay ayay kutusaysaa leanna hadduu iimaankiisu qawi yahay waxa weeye ma ma jeclaadeen mana la xiriireen mana daba ordeen mawadana uma sameeya waxa uu yidhi haddana sheekh cuthaymeyn wa mawaalaatu lkufaari xiriirka iyo jacaylka gaalada wuxuu noqonayaa in loo gargaaro munaasaratuhum in loo hiiliyo ay noqonaysa muslimiintii markay la dagaalamayaan looga hiiliyo oo waxa wey iyaga loo hiiliyo oo iyaga la raaco oo iyaga laga mid noqdo oo diintooda iyo xumaanta ay wataan inaad jeclaatid marka mawaalaadka waxa weeye munaasarada labaa loo qaybiya inuu qofku gaalkan uu ku jeclaado diintiisa oo uu rabo diintiisu inay xoogsato oo waxa weeye diinta gaaladu ay kor noqoto uu u hiiliyo sidii quraysh markay nebiga la dagaalamayeen ay ugu soo hiilinayeen qabaailka kale waxay ugu hiilinayeen diinta islaamka in la baabi'iyo oo nebi maxamed iyo diintan la tirtiro oo diinta gaaladu xoog badato qofkii taa ku raaca oo gaaladii saa u raaca waa kafir billahi diintana waa ka baxaya gaaladaasuuna raacaya fa huwa minhum iyagu ka mid noqonaya amaa munaasaradan kale oo waxa weye la yidhaahdo isticaanada oo dadkii in badan maanta dadka muslimiinta ku kharimeen oo waxa weeye madaxdiioo khariban oo aan maaragtay ilaahay ka cabsanayn inay soo kaxaystaan ciidamo gaala oo markaa dadkii muslimiinta ku baabi'iyaan waa min akbar alkabaa'ir haddii uunan xalaashan hadduu xalaashado waa ku gaaloobayaa bay yidhahdeen culummadu haddii kalena waxay noqonaysaa kabaa'irta waa weyn oo wuxuu u doonayaa inuu isagu xukun ku qabsado ee dooni maayo gaaladii inay inay meeshii qabsato oo diintii gaalada lagu barto ma doonaayo hadduu laakiin diintii gaalada faafinaayo oo doonaayo in diintii gaalada meeshaan lagu barto taasi waa gaalnimo waana arrin khatara calaa kulli xaal waxaynu aada iyo aada inaynu isaga ilaalinno ayaa la rabaa oo aynu allah subxaana wa tacaala diintiisa sida ay tahay aynu u qaadanno aynuna banaanka ka marno wax walba oo inoo geynaya inuu ilaahay inoogu caroodo marka baabkaas alwalaa walbara waa baab khatara waa min usuuli aliimaan qofku inuu bartana la rabo kuna dadaalo insha allahu tabaaraka watacaala halkaa ayaan ku joojinaynaa waana sii wadaynaa insha allahu tabaaraka watacaala walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin